Tumista birta iyadoo loo adeegsanayo dabka waa mid ka mid ah xirfadaha farsamada gacanta oo haatan kasii dabar go'aya magaalada Tani Jowhar. Cumar Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay xirfadleyda ku shaqeysata bir tumida ee deegaansada magaalada Jowhar. Waxa uuna si joogto ah u farsameeyaa digsiyada, saxamada, jalmadaha, qaandooyinka iyo dhammaan agabka maacuunta ee loo isticmaalo cunista iyo cabista isagoo adeegsada macdanta iyo wixii la mid ah. cumar ayaa gaashaan u noqday qoysas badan oo danyar ah islamarkaana aanan awoodin in ay soo iibsadaan alaab cusub isagoo lacago gaaraya shan kun ilaa toban kun oo shilinka soomaaliga ah ku farsameeya digsiyada soo duleelmay midaan hadda waa timuufada luu sameynaya gembiska walaahi hadda naag baan u sameeyey naagti aan u sameeyey hadda waaba iska maqan tahay ba toban kuna u sameeyey tanne midda tobanka kun waa tanne midaan muufada waaye waxba maba maba joogtoba tanne waa tii jikada oo raashinka luu karsanaya marka samee rabaaba iyadana wax fiican maba joogto markaad samaysad ood ku daashid waa labaatan kun soddon kun bay ku dhahayaan walaahi hadda digsi hadda waa kan waa sameeyey dabadaas ka baqsanaa daboolkaas ayaan saaray naagaad waa u sameeyey shan kuna iska soo ogolaatay haa ilaa iyo biicadda ilaa iyo dhulkaasaa alaabtan iyo waxaanaa la qaadanayay maacunta digsiyada iyo waxyaalaha soo baqiyaan samaynaynaa meelahaas baan usii dhiibaynaa dadka baadiyada meelahaas kaloo sii joogtaan usii geersiinaa maadaama hadda fasahaada oo dhaceen oo afarta koono oo biyo oo qabsaday wixii oo dhan hadda nooma soo galaan wallaahi hadda waxa hadda aniga oo shacab hadda aan u samaynayno beledka shacab sooma galoowo maadaama wakhtigii hore shacabka soo galayay shaqada waa kala socotay hadda sidii hore maba ahaba wax walba waa waa iska samaynaynaa waxna iga qaadanaya male wallaahi suuqa shaqla-aanaa ka dhacda wixii hadda oo meelaha laga soo qaado intaa samaysad wax qagadanaayo male dadkii adiga waa iska xoogsanaynaa dee ilmaha aan gurigooda caanooda u helaynaa wallaahi intaas adiga intaas maalmood intaasoo waxa adiga fasahaadan micnaha dadkii ay soo gudbooni maana fasahaada dadkii intii oo fasahaad jir lahayn dadkii waana soo gali lahayn maaho dad baad maba hayna maxaa dadkii aan u shaqaynaynaa agabkan hadda fasahaadan iyo waxaan intay dhaceen xamar aan ka keensanay xamar markaan ka keensanay ilaahay kuma darnaade waxayna hadda waaba naga sii dhammaadeen ma wax hadda luu shaqeeyaaba leem xirfadan oo ah farsamada gacanta waxaa muddooyinkii dambe ku yimid in aanan la adeegsan oo bulshada u jaleeceen dhanka iyo teknolojiyada